وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا maantoo bisha ramadaan ay tahay sagaalka bisha ramadaan kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada ay waxaynu insha allahu tacaala halkan iskaga soo gudbin doonaa su-aalihii iyo jawaabihii dadweynuhu ay soo gudbiyeen lana xidhiidha soomka iyo axkaamtiisa biidni illaahi tacaala su-aalahaas oo inooga jawaabi jiray sheekheena sheekh rashiid macalin maxamuud cige waxaan insha allahu tacaala gudageli doonaa su-aalaha dadweynaha su-aasha koobaad waxay odhanaysaa sheekh haddii qofka laga qaado dhiig shaybaadh ah soonkiisa wax ma yeelayaan afiiduuna baaraka allahu fiikum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن قفك إن ديك مالين رمضان لك قادو حكم كيس محو نقنيا قولك الصحراء مر هدي قفك ديك لك قاديو سون كيس وحبا ما نقنيا masaladii in laystoobo iyadana dee culimmadu isku khilaafsan yihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu istoobay oo dee dhiig buu iska saaray isagoo sooman markaa tanna waa la midoo qofkii haddii dhiig laga qaado ama dhakhtarkiiba ka qaado ama farmasiigiiba dhiig lagaga qaado isagoo la baadhayo soonkiisii waxba ma noqonayo waana qowlka saxda ah wallaahu tacaala aclam wbilaahi tacaala towfiiq
jasaaka allahu khayra waaxsana allahu ileyk sheekh sa-aalka labaad waxa uu leeyahay haddii la eedaamo eedaankii dambe ee suxuurta miyaan wax cuni karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
haddii la eedaamo eedaanka dambe de waa aadaankii salaada la eedaamo waad joojinaysaa cuntada halkaas ayaad ku joojinaysaa marka waa laba aadaan danu sii sharaxno aadaanka hore waa kii suxuurta oo dee way bannaanta waa la suxuuranaya waa aadaanka hore waana sida dee curfigeenu yahay oo laba aadaan baa la eedaamaa ka hore iyo ka dambe aadaanka hore suxuurta waad wadaysaa waana dee aada bilaabaysaa laakiin ka dambe hadduu dhaco waa kii salaadee waqtigii oo dee fajrigii saadiqa ahaa ama dee waagiibaa markaa dee soo baxay wixii cuntadii waad joojinaysaa culammada dee badankoodu waxay leeyihin maca waxa afkaa ku jira ayaa dee qofku iska soo dhigaya marka bartaasaad ku hakinaysaa cuntadii iyo cabitaankii iyo jimaacii dhammaan waa la joojinaya baaraka allaahu fiikum
jasaaka allahu khayra waaxsana allahu ileyk sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay haddii qofku ma tago isagoo sooman soomkuma ka jabayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofka oo sooman hadduu matago dee waa la kala qaadayaa marna matagiibaa soo jiidhaya oo matagiiba ka qaalib noqonaya waxbaa ku kacaya caloosha ama waxbuu dee maaragtay u dawaqayaa kadibna matagibaa soo jiidhaya soonkaasi kamuu jabin qalana ma saarna soonkiisana waxba muu noqon laakiin qofka isagu iska keena ama sababba u noqdo inuu matagu ka yimaado ama intuu doonto waxyaaba uu ku matagayo ursada oo kadibna markaba matagu ka yimaaduu dee sabab u noqdo isagu dee kaasi markaa soonkii waana ka jabayaa goodhow waana qallaynaya oo isaga iska keenay ama sabab buu noqdo inuu ka yimaadiba markaa sidaasaa loo kala qaadaya baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
jasaaka allahu khayran wa axsana allahu ileyk sheekh saa-ilkani waxa uu leeyahay sheekh anigoo sooman kubad ma ciyaari karaa si aan waktiga isku dhaafiyo afiiduna baaraka allahu fiikum
wuxuu yidhi anigoo sooman kubadda ma ciyaari karaa waxa ka fiican waa maalin rabadaan waa fursad waa maalmo barakaysanoo ajarka dee la siyaadinayo camal saalixa kaga faa'iidayso waxaa laga yaabaa intaasoo jeer inaad soo ciyaartay marka maalmahan dee khayrka ee barakada ah ka faa'iidayso kubadda iska dah hadday u yartay kubadda waxbaad ku caayaysaa adoo sooman waxaa laga yaabaa inaad qof isku caydaan waxaa laga yaabaa inaad ku dembaabto waxaa laga yaabaa inaad dhib kale aad kugu dhacdo kubadda marka qofka saa'imkee sooman ee dee saa'imka ah waxaa laga doonayaa lagu sooman yahaye xubnahan inuu ka faa'iideeyo qur-aankii inuu akhristo hadalkii ilaahay axaadiistii rasuulka haddii kale aad dhegaysato haddii kale barnaamijyo kale oo khayriya oo dee barnaamijyo fara badan oo dee ka socda meel kastaba ayuu xataa dee daawan karaa oo waxyaaba barnaamijyo khayriya ayuu dee daawan karaa laakiin kubadda wakhtigaaga qaaliga ah iyo maalmaha qaaliga ah iyo wakhtigaa taagan ha ku dayicin baaraka allaahu fiika jasaakum allah khayra
sheekh saa-ilkani waxa uu leeyahay haddii aada meedhatid adigoo sooman soonkaaga miyuu nusqaaminayaa ajarkii aad ka heli lahayd afiiduuna baaraka allaahu fiikum
adiga oo sooman waad meydhan kartaa ay bannaan tahay inuu qofku medho jirkiisa qabuujiyo ama dee laba jeer ama saddex jeer ama afar jeer way bannaan tahay qof saa'im oo sooman inuu tabarud sameeyo ama jirhka uu qabo ama biyo isku shubo way bannaan tahay markaas soonkana ma jebinayo waxba waa mubaax waxyaabaa bannaan buu ku jiraa baaraka allaahu fiikum jasaaka allahu khayran wa axsana allahu ileyk sheekh saa-ilkan waxa uu leeyahay sheekh rabadaantii hore ayaa wax laygaga lahaa wixii laygu lahaana garan maayo maxaan sameeyaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
rabadaantii horaa dee lagu lahaa soon kolley waa qof waxaa laga yaaba inuu cudurdaar leeyahay mana garanayo maalmahaas intay ahaayeen dee waxaa laga rabaa inuu dadaalo ijtihaad yacni ha qiyaaso ama dee dadaal yacni dannigii qaalibka ahaa ama intuu u malaynayaba kolley dee waa laga yaaba hadduu yaqiintii garan waayo dannigii qaalibka ahaa ama dee male malihii qaalibka ahaa intuu u malaynaya haddii kale us idhahdo malaa toban cishaa lagugu lahaa malihiisaba haddii dee uu garan waayo wixii inta ugu malaynaya ama ha qiyaasaba intaa uu ku qiyaasa un dee maaragta inuu saaro ilaahay tabaaraka wa tacaala laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ma saaro waxa ay kari karaysa mooyaane yacni qofku waxa uu kari karayu awooddiisa ahun ayuunbuu dee ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka ka raba waxaanu kari karin ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka kama rabo markaa dee dadaalunbaa laga rabaa baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
jasaaka allahu khayran wa axsana allahu ileyk sheekh saa-ilkani waxa uu leeyahay soomka ma jabiyaa haddii qofku meel ka mida jidhkiisa uu ka dhaawacmo afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofka haddii jidhkiisu ama meelihiisa jidhkiisa dhaawac soo gaadho ama dee maaragtay jiraax ama la dakraba oo dee dhiig ka yimaado ama sanborbo ka yimaado sida saxdaa soonkii waxba ma noqonayo haddii dee dhiig fara badan aanu ka iman dee jidhku aanu daciifin aanu odhan aad baan u daciifay uu dawkinba oo dee xanuun uu markaa aanu noqon laakiin qofkii waa la dakray dhiig ba ka socday ama sanboor baaba ka yimi ama wuu qufacayoo dee dhiig baa ka yimi ama dee dhagax baa ku dhacayoo dhiig baa meel ka yimi sida saxda ah soonku waxba ma noqonayo soonku waxba ma noqonayo haddaanu dee daciif iyo awood darro iyo aanu dee xanuun kale isu bedelin hadduu dee nabarku weynaadu xanuun noqdo oo dee darar uu keeno ama dhibaato kale uu keeno waa maslo kale oo dee markaa qofkuu daciifayo dee darar baa soo gaadhayo dee wax xanuun xukunkii mariidka ayuu dee markaa qaadanaya laakiin soonka ma jebinay haddii la dakro ama sambooro ama uu qufaco dhiig ka yimaado ama babaasiirtaba dhiig ka yimaado soonkii waxba ma noqonayo baaraka allaahu fiikum wajasaakum allah khayra sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay qofka uu soonkuu ka tago xukumkiisu muxuu noqonayaa Ee, manuu sheegin waxa uu soomku uga tegay afiiduuna baaraka allahu fiikum
bismi illaahi raxmaan raxiim hadduu soonku dee cudurdaar uu leeyahay ama uu xanuunsanayaa ama musaafir buu yahay dee waa qofkaasi cudurdaar buu leeyahay isagu laakiin cudurdaar la-aan waa dembi weyn qofka maalin jabiya maalin rabadaan ah soon waajib ah soonkii faralka ahaa ee cuna waa dunuubta waaweyn walciyaadu billaah yacnii waajibkii ilaahay ku faral yeelay ayuu ka tegey diinta ka bixi maayo laakiin kabiira min kabaa'iri dunuub kabaa'irta dunuubtee waaweyn walciyaadu billaah ayuu markaa ku dhacayaa marka walaalayaal waa maalmo qaaliya wakhtigu waa qaali maalintaa ku dhaafta ee cudurdaar la-aan ka toobadkeen istiqfaar iyo dembi dhaaf iyo towba waa inaad ka murugooto waa inaad ka xumaato maalintaa ku dhaaftay ilaahay jalla wacalaa waxaynu weydiisanaynaa towfiiqda iyo waafajinta khayrka iyo acmaasha saalixa ah inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ina waafajiyo baaraka allaahu fiikum
sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay haddii uu qofku qof kale u caayo isagoo sooman soomkiisu ma ka jabayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofka qof kala caaya soonkiisu ka jabi maayo laakiin wuu dembaabay inuu qof muslima la caayaa waa faasiqnimo qof in la dilaana waa kufri buu rasuulku yuri salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hadduu xanto dembi weyn buu ku dhacay hadduu namiimo sameeyo qof soomani laba qof isku diro waa namiima wuu ku dembaabaya marka wuu dembaabay laakiin caydu soonka ma jebiso laakiin ajarkii saa'imka ama dee ajarkii uu lahaa nuqsaan baa ku imanaya bimacnaa hoos buu ajarkii ama waaba suuragalba thawaabkii iyo ajarkiiba in la waayaba waaba suuragalba marka baaraka allaahu fiikum in la ilaaliyo soonka wixii dhaawacaya wixii naqsi ku keenaya wixii ajarkaagii maarata laakiin soonku waa sax uu ka ansaxaya soonkii ma jabayo baaraka allaahu fiikum
jasaaka allahu khayran waaxsan allahu ileyk sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay haddii aada iska sii wadatid cunitaanka marka la eedaamo eedaanka dambe muxuu noqonaysaa xukumkeedu arrintaa
iyadoo aadaankii dambe ee wakhtigii salaadii subax fajriga dambe dhacay in qofku cuntada iska sii wato dee waa shay xaaraana dee dembi buu ku dhacaya waa muxaram inaad iska sii wadataa dee markaa qofkuu iska quraacda quraacdiisiibuu iska wataa soonkii iyo faralkii saarnaa ayuu dee markaa ayuu dee ka warwareegaya marka walaalayaal ilaahay ka cabso waayo lacalakum tattaquun qofka waxaa loogu talagalay inuu amarkii ilaahay qaato marka aadaanka dambe dhaco inuu cuntadii joojiyo haddii kale dee shahwadiisii iyo naftiisii ayuu dee raali gelinaya amarka in la qaato oo amarka ilaahay laga hormariyo naftaadii waxay doonayso xataa haddaad gaajoonayso mar haddii adoo wuxuun aad ka cuntay intii kale lagugu aadaamay bartaa ku jooji naftaadana waa inaad dee aad ka qabato wixii xumaana baaraka allaahu fiikum wajasaakum allah khayr
sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay safarka lag- lagu afurayaa ma safar oo dhanba afiiduuna baaraka allahu fiikum
safarka lagu aafurayaa dee waa safarkii ee, magaca dee isamkii safarkuu ku dhacay safarkii dee caadiga ahaa waa safarkaa weeyaan Ee, qofkuna ee, aan uu dee xeeladna aanay ka hadduu taxayul u yahay oo ama ramadaantaba ka warwareegayo oo dee taxayul calalfitri uu xeelad ay ka tahay kaasi isagu wuu ku dambaabaya ruqsadna dee kaasi ma haysto laakiin waxaa ruqsadda haystaa qofka qasdigiisu uu safarka yahay inuu hawl soo dhammaysto safarkaasina dee xadkii safarkana u gaadho ama curfanba dee la idhaha safar buu galay ama ha dheeraado ama dee een, ha gaabtee safarku ama qasiirba ha ahaado ama dawiilba ha ahaadee haddii xaddu safar ama ee, magacii safarkuba curfan curfi ahaanba haddii xataa loo celiyo culammadu taxdiidaadka safarka way isku khilaafeen laakiin curfigun ha loo celiyo curfan wixii la odhan karo waa safar dee markaa ruqsadiibuu haysta ujeedo iyo dee danna kala aha laakiin hadday taxayul ka tahay ataxayul cala alfitri isagoo ramadaantii ka cararaya ama dee ujeedo kale markaa u socdaa kaasi isagu waa ku dambaabaya dee waana xaaraan bay ka tahay inuu fitriga iyo afurkaas waa shay aan u bannaanayn baaraka allaahu fiikum jasaakum allahu khayra
Een, su-aasha u dambeysa sheekh waxa uu leeyahay saa-iilkani ee, s- qofkani wuxuu yidhi soomka ayuu rabaa inuu jabiyo ayuu doonayaa haddana wuu ka walaacsan yahay xukumka muxuu noqonayaa soomkiisu afiiduuna baaraka allahu fiikum
Een, hadduu goosto oo dee go-aan uu ku gaadho inuu jabiyo soonkuu ka jabaya waayo waa dee niyadiisiiba kaamila inama alacmaalu binniyaat ama inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi mar haddii niyadiisii iyo dee go-aankiisuu buuxo casmigiisu musamnim uu yahay oo fitrigii goostay way ka jabtay laakiin qofka mutaradidka taradud baa la yidha qofka miyaad samaysa miyaad iska cuntaa mise waad iska soontaa waa walaac walaacu waa kaa wuu ka walaacsan yahay ma cuntaa mise waad iska soomanaataaba soonkaaga mad mad iska wadatid ba ya mise waad iska jebisaa kaa sida saxda ah soonkiisa waxba ma noqonayo asalkii niyaduna waa baaqi kaa mutaradid baa la yidhaha almutaradidu bayna wuxuu ku taradudaya ama u dhexeeya miyaad jabisaa mise maya kaa mutaradid baa la yidhaha sida saxda ahna soonkiisu waa baaqi haddaanu dee ficil ama qowl raacin laakiin niyadan go-an ee niyadan iraadadan iyo niyadan ee jaasimka ee qaaica niyadan go-an ee qadciga ah uu dee niyadiisu buuxdo ule waxaa waa inaan jabiyo dee kaasi waa waana dee madhabka saxda ah waana ku dambaabaya dee maalintaana way ka jabaysaa baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayran
jazaakum allahu khayran waaxsan allahu ileyk ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro sheekha innagana hanaga yeelo kuwii ku intifaacee wax ku qaata halkaasuu inoogu xidhan yihiin qeybtii su-aalaha iyo jawaabaha qeybteedii labaad aad iyo aad baad mahadsantiin wabaarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayra intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online